wasaaradda deegaanka gobolka daadamareen ee somalilan ayaa deegaano kamid ah gobolkaasi ka fulisay howlgallo lagula dagaalamayo dhuuxusha intii uu socday howlgalkani ayaa lagu soo qabtay dada ku howlanaa jarista dhirta iskuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka daadamareen ee maamulka somalilan cabdiqadar xaaji ayaa ka warbixiyay howlgalkani ay ka sameeyeen gobolkaasi waxaanu u baxnay howlgal ah ilaalinta deegaanka halkan aanu joognaa waxa weeyaan tuulada caraale iyo belisaale dhexdooda howlgalkaas oo aanu ku soo qabannay maxaabiis dhuxul ka shidaysa oo markii warka nala soo siiyey aanu ku baxnay waxaanu soo baxnay saddexdii barkii habeennimo iminkana waa arkaysaanoo waxa weeyaan waa lixdii iyo wax yar ilaahay amarkii maxaabiistii waanu haynaa godadkiina waa kuwaasoo way baxayaan haddii ilaahay ka dhig waxaanu marin doonnaa sharciga u turi mayno sharcigaanu marinayna cid kastoo deegaanka dhibaato ku haysta weliba raggan waxay ka mid yihiin rag dhowr joore hore la qabtay oo la xukumay oo caadaystayaala markaa halkan waxaan digniin uga dirayaa cid kastoo ku howlan inay deegaanka dhibaato u geystaan oo ay dhibaateeyaan inay faraa kala baxaan annagu ciddii kasta ee deegaanka dhibaato ku haysta sharcigaanu marinaynaa habeen iyo maalinba heegan baanu nahay sidaanu deegaankaa u badbaadin lahayn ciddii deegaankaa gubaysa ee dhibaatada ku haysana waxaanu leenahay faraa kala baxa faraa kala baxa in badan horna waanu idin dignay maantana waanu idinku celinaynaa annagoo mar walba digniinta saacad walba iyo goor walba idiin sheegna qof ka dhaga adayga ha dhowto waxa weeyaan annagu sharciga baanu marinaynaa howlgalkaasna wuu soconaya mid joogsanaya maaha imanka waxaanu gubaynaa oo halkan aanu ku gubaynaa godkii labaad tuurkii labaad baanu gubaynaa macnaha tuuladan caraale waxaa la socdaa guddidii tuulada iyo xubno ka mid a folistariga wasaaradda deegaanka oo runtii iyagu sahanka iyo soo sheegistanba lahaa godkan way ka carareen maxaabiistii ninkii shida wuu ka cararay mkumana gumaana qaban laakiinse godkaa bariga aanu ka soo gubnay u dhexeeyey caraaliya belisaal waanu sidnaa maxaabiistoodii sharcigoonaanu marin doonnaa jarista dhuxusha ayaa kusoo noqnoqotay gobolkaasi taasi oo saameyn deegaan ku yeelatay taasi oo sanadii ugu dambeeyey ay si weyn uga cabanayeen bulshada gobolkaasi